dowlada hoose ee degmada dhahara iyo isbitaalka mana oo isku kaaladen iyo weliba daaweyn iyo baaritaano caafimaada sameeyana dadka barakacayaalka ee ku noolan kaamamka degmada kadoomiyaha degmada dhahara bashir maxamed ciise iyo ku warbiya adeegada caafimaad ee isbitaalka ammaana iyo hodeersiyaga dadka barakacayaalka ee ku noolan kaamamka degmada oo la xanuunsana daawo la-aana adeeg caafimaad u sameynaya dadka barakacayaasha ah ee kasoo barakacay colaadaha dalka ama ha noqota ergaaba ama ha noqota meelo kale waxaweye colaada ka jiraanin ay ka mid yihiin gobolka bari iyo buuraha calmiska iyaguna dagaal ay ka jiraanin dadkii soo barakacay kuwii abaaru saameeye dadka barakacayaasha ah ee degmada dhaxareed ee baabahada caafimaadka ay u sameynaya adeeg caafimaad maadaama xanuunays ka jiraanin dadkuna ay dad nugla yihiin caruurta iyo hoyooyinka iyo waxyaabaha la xiriira tiimka caafimaadka oo anagoo degmada aan waxay kala shaqeynayna arrintaas sidii markaas baahidu markii la arkay baahi caafimaad ay jidha in adeeg caafimaad la gaarsiiyo agaasimaha isbitaalka ammaana cabdiqani iyo weliba wasabaaq usan diray wasaaradda caafimaadka iyo dadkunyo hadeersiyaga daawooyin badana si lagu daawaya dadkunga oo ha ku barakacinga deegaanadiyo maanta meeshan waxaan ka sameynay adeeg caafimaad oo ah in dadka mataqaanaa maadaama aysan awoodin inay isbitaal tagaan intooda badan maanta baaritaana halkaan aan ugu sameynay iyo daaweyn waxaa jirta baahi badan oo caafimaad oo dadkan ka muuqato waxaan aragnay dad badan oo baahiyo caafimaad oo daran ay haystaan laakiin xaafadda iska jooga maadaama aysan awoodin wax isbitaalada ku aadaan waxaan ku baaqaynaa in mataqaanaa arrintan degmada aana ku kaashanayna isbitaalka maanta waan bilownay laakiin waxay u baahan tahay baahi badanaa ka jirto in mataqaanaa dadka bulshada jaaliidaha iyo dadka dhan ay dadkan soo caawiyaan waxaa jira dad xanuuna naloon sida macaanka dhiikarka iyo xanuunada qalalka waxyaaba lamid oo meesha aan ku aragnay oo hadda kahor xataa qaar daawo la siiyey laakiin iska joojiyeen maadaama aysan daawada awoodin oo sii gadi karin dad sankor qaba waa aragnay dad dhiikar qabana waa aragnay ciladdii inay haysto og laakiin waayeen qarash ay wixii ku isticmaalaan dadkaas insha allah tacaala maanta waan caawinay intaan awoodnana waa usii wadi doonaa marka baahidaasa maanta meesha ka jirta waan uga mahad celinaynaa baahda caafimaadka degmada iyo guddoomiyaha oo mataqaana arrinta iyakuna naga garab siiyey dhammaan shaqaalaha isbitaalka ammaana oo iyakuna mataqaana maantii waxaanu ku mid ee dadka barakacyaalka ee ku noolan kaamka dhahara ayaa umahadnageena isbitaalka ammaana iyo dowladda hoose ee degmada dhahara sidoo kalena weliba iyo ku hadalena daruufooyinka iyo hawajihenga iyo iyo owlaadiyo
kaamkan waa deganahay aan deganaane waxaa jirto caafimaad daro ciyaaladiioo iska xanuunsan shubmaaya qandho qabowga iyo dhaxantana haysato oo aan meesha ku deganahay haddana ilaahay dartiisa aan iskaga qanacsannahay inaan deganahay haddana aanan daawo ku haysanin aanan daryeel ku haysanin meeshii ay tahay mugdi ay tahay gucdur ay tahay habeenkii in la aruuro maxay toole aanan hooyooyinkii kuwii xaamilo ah aan meelay ku dhalaan haysanin m c h aanan haysanin meel markaas haddii qof lagu soo boodo aan kula cararna xataa aasan lahayn waanu ku deganahay meesha waxaan codsanaynaa biyola-aanaan hayso waxaan codsanaynaa leer waa codsanaynaa caruuro yaryaraa joogo meesha waxaan u baahannahay waxbarashaan u baahannahay meeshaan waxaana keenay waa gaajo waxaan u baahannahay dad muslimiinta inuu ilaahay qabto wax naaga soo qaado inuu meesha noogu keeno hadeertaa maanta daawaa noola keenay alxamdulillah ilaah baa mahad iskale walaana xataa caruur cunug yaraan haystaa oo hadda ka hor cirbad intaa liigu soo duray cunugtii markii dambe iga xanuunsatay hay-adaha samafalayaasha ilaah waxaa nooga soo qaado bilaantun iyo weliba hafood saarataya dhibaatooyin iyo odanaladaala dhacaayaga nolol maalameedka maadaama iyo onto onkooyan iyo nolol faylayo helanga